أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaad u ah walaalihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين fadlan kusoo dhowaada fadhigii afaraad waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala ashaykh axmed cabdisalaam axmed iid xafidahu llah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى إلهي تبارك وتعالى ayaa mahad iska leh inagu kulmiyey majliskan mawcidada ama waanada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aynu wax isaga tilmaamayno iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam faalxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat mahadnaqaas ilaahay tabaaraka wa tacaala aan u mahadnaqaya kadib waxaan u mahadnaqayaa walaalaha manhaj online ku quma ee mas-uulka ka ah ee uu hormoodka ka yahay akhuuna aadam abu cali jazaahu llahu khayra wabaaraka allahu fiih waayo iyaga ayaa soo tartiibiyey majaalistan mawaacidda iyo waanada lagu qaadanayo ee culimmadu ay ka qeybgelayaan iyaga ayaa inoo soo diyaargareeyey waxaan leeyahay walaalaha manhaj online-na jazaakum allahu khayra aljaza intaa kadib waxa kelmadeyda maanta ay ku saabsan tahay alfiraaru ila allah fi rafci اlbalaa'i wa dafci اlxaraj in ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa loo cararo si ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga kor qaado imtixaanka iyo masaa'ibka ummadda ku habsaday waxa maanta aynu kulligeen wada ognahay oo aynu ka wada dharagsannahay waxaa maanta warbaahinta maqal iyo muuqaalba ka muuqda oo mar walba aynu ka maqallaa cudurkaas caalamkii aafeeyey ee cabsidiisu ay caam yeeshay ee waxa weeyaan corona virus la yidhaahdo cudurkaas ayaa maanta meel walba cabsidiisa iyo hadalkiisa uu caam yeelay dadkuna waa qaybsameen cudurkuna dadka waa caam yeelay oo gaal iyo muslim carab iyo cajam waxa weeyaan cid u dhaafi ma jirto oo dadka waxa weeyaan qaaradaha adduunka ee kalefo ku kala nool dhammaantood cabsida cudurkaasi waa caam yeeshay dadkuna way ku qaybsan yihiin qadarkaas ama musiibadaa dhacday oo gaaladu iyagu maadaama aanay rumaysnayn aakhiro ka dambaysa iyo nolol dambe maadaama aanay aaminsanayn ilaahay xukunkiisa iyo qadarkiisa iyaga cabsi badan iyo argagax ayaa ay arrintaasi u sababtay oo waxaad mooddaa arlada iyo dhulka iyo meel walba inay ku cidhiidhiyoontay iyagoo aad mooddo geerida inay isleeyihiin ka fakada ama ka carara iyagoon dhinacna uga carari karayn qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum huma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun ilaahay waxa uu ku lahaa aayaddaas waxaad ku tidhaa nebi allow geerida aad ka cararaysaan mowdkaasi waa mid idinla kulmaya oon marnaba idin seegeyn dabeed waxaa laydiin celinayaa waxa maqan iyo waxa muuqdaba ilaaha ogee u aqoonta badan waxaana rabbi idinka warrami doonaa waxaa samaynayseen oo nin walba wuxuu mutaal la marin doonaa aayaddaas ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inaan dadku geerida si kastoy u doonaan inay ka cararaan inaanay ka carari karayn meel kastoo ay joogaanbana geeridu inay ku soo gaadhayso nin walbana wuxuu mutay lagu abaalmarin doono haddaba kuwaas cabsida iyo argagax uu caam yeelay ee dhulku uu ku cidhiidhiyoomay ee isla geerida waa ka baxsan kartaan waa kuwa gaalada aan rumaysnayn nolosha dambe laakiin dadka mu'miniinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa iyo xukumkiisa rumaysan iyaga xaaladoodu sidaa waa ka duwan tahay waa dad rumaysan xukumka iyo qadarka ilaahay ee soo degay waa dad aaminsan geeridu meel walba inay ku soo gaadhayso waa dad garanaya maanta haddii dhimasha ay u qoran tahay marleyba inay dhimanayaan ama cudurkan maanta laga cabsanayo ha ku dhintaan ama sababo kaleba ha ku dhintaane mar walba inay dhimanayaan bay rumaysan yihiin kullu man calayhaa faan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlإikraam waman lam yamut bisayfi maata bigayrihi tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidu shaacirkaasi waxa uu lahaa ninkii seef aan ku dhiman sabab kaluu ku dhiman asbaabtu waa kala duwan tahay laakiin geeridu waa mid uun dhimasho waa dhimasho uun marka maanta ninka aan korona ku dhiman dee wax kaluunbuu ku dhiman oo marleyba dhimasho qof kastoo makhluuqii inuu marayo lagama maarmaan bay u tahay ruuxa muuminkaa xaaladiisu waa bayna cibaadati asabri waashukri wuxuu u dhaxeeyaa labada cibaado ee sabirka iyo shukriga dhexdooda ayuu u dhaxeeyaa oo marba mid ayuu ku dhaqmayaa oo haddii musiiba ay soo degto sida maanta taagan oo kale yasbiru calaa haadihi almusiiba waa ku sabrayaa musiibada iyo mixnada ku dhacday haddii waxa weeyaan nicmo iyo barwaaqo ay ku dhacdana yashkuru allaha calaa nicamih ilaahay buu nicmadiisa ugu mahadnaqayaa ee ku qooqi maayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa'u shakar fakana khayran lah wain asaabathu daraa'u sabr fakana khayran lah waxaa nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxa la yaab leh oo aad u cajo badan arrinka ruuxa mu'minka ah waayo arrinkiisoo dhammi waa khayr oo sharba ma leh nebigu waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam arrinta noocaasa iyo wanaaggaas iyo khayrkaa daa'imkaa ruuxa muuminkaa mooye qof kale male nebigu waxa uu yidhi haddii ay ku dhacdo qofka muuminkoy la soo daristo barwaaqo iyo wuxuu ku farxaa ilaahay buu nicmadiisa ugu mahadnaqayaa ee ku qooqi maayo haddii dhibaata ku dhacdana dhulka isla dhici maayo oo argagixi maayo waa sabrayaa markaasaa musiibada lafteedu khayr u noqonaysaa ajarka iyo abaalka uu ka helaya darteed walaalayaal idan almu'min fi hadihi alayaam fii طuma'niinati wa iimaanin biاlqada'i wاlqadar ruuxa muuminkii maanta waa xasiloon yahay niyadda iyo nafta iyo laabtu waa u degan tahay waayo waxa uu rumaysan yahay xukumka iyo qadarka rabbi sallim ilamra ilaa rabbi اlbashar watruk ilhama wadac canka suu'a wاlfikr walaa taqul maa jaraa kayfa jaraa kulu shayin biqada'in waqadar waxaa shaacirkaasi uu lahaa arrinka ilaahay u dhiib ilaahay tala saaro sallim ilamra ilaa rabbi اlbashar watruk ilhama wadacanka suu'a wاlfikr isaga tag warwarka iyo walbahaarka iyo fikirka iyo cabsida badan ha odhanin wixii dhacaa muxuu dhacay laakiin waxaad tidhaahdaa kulu shayin biqada'in waqadar wax walba ilaahay xukumkiisa iyo qadarkiisa ayuu ku dhacayaa maa shaaa allaahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wax alla waxa alla uu doono shar iyo khayrba waa dhacayaa waxaanu dooninna dhici maayo arkaanta iimaankee lixda ah waxaa ka mid ah aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih in qadarka iyo rabbi waxa uu xukumo la rumeeyo sharkiisa iyo khayrkiisaba walaalayaal haddaba haddii maanta ay musiibadaasi dhacday oo caalamkii cabsidaa cudurku ay caam yeeshay ruuxa muuminkaa maxaa la gudboon waxaa la gudboon isagoo jamcinaya bayna alakhdi biاlasbaab waاlictimaadi cala allah isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala allaha casiiskaa cuskanaya asbaabta aan sharciga ka hor imanayn ee mubaaxee bannaanna qaadanaya oo isma diidayaan tawakulka iyo asbaabtu eh inuu waxa weeyaan xagga ilaahay u cararo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala isku dhiibo waxaa markaa mawduuceenna maanta uu noqon doonaa alfiraaru ila allah ilaahay xaggiisa in loo cararo mar haddii cabsi iyo cudur uu dhacay alfiraaru ila allah muxaadaradaas waxaynu ka soo dheegannay oo ka soo dhambalannay ama aynu ka soo qaadannay hadalka allahu yidhi jalla jalaaluh fii suurati addaariyaat fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiiru mubiin walaa tajcaluu maca allahi ilaahan aakhar innii lakum minhu nadiiru mubiin haadihi alaaya ayaa asal iyo asaas u ah ciwaanka mawduuca aynu maanta qaadanayno ee alfiraaru ila allah aayaddaasaynu ka soo qaadannay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi isagoo nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam amraya inuu ummadda amarkaa siiyo fafiruu ila allah ay qul lahum yaa muxamed nebi moxamedow waxaad ummaddaada ku tidhaahdaa fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara innii lakum minhu nadiirun mubiin waxaan idiin ahay idinka dige ay digniintiisu caddahay oo ilaahay xaggiisa laga soo diray walaa tajcaluu maca allaah ilaahay la jirkiisana ha yeelina ilaahan aakhar ay macbuudan aakhar mid la caabudoo kale ilaahay ha la wadaajinina ee ilaahay cibaadada u badhaxtira innii lakum minhu nadiirun mubiin waxaan idiin ahay anigu dige ay digistiisu caddahay oo xagga alle laydinka soo diray marka imaamu lqurdubi tafsiirkiisa waxa uu ku leeyahay fafiruu ila allah waxaa loo soo qadarayaa ay qul lahum yaa muxamed fafiruu ila allah nebi maxamedow waxaad ummadda ku tidhaahdaa oo aad gaadhsiisaa fariintaa ilaahay faray iyo amarkaa ilaahay uu siiyey ee ah fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara waxaa markaa la tilmaamay alfiraar carar waxaynu naqaanaa cararku waxa uu keensanayaa alfiraaru min shayin ilaa shay in wax laga cararo waxna xaggiisa loo cararo marka waa firaarun ila allah sida imaam ibnulqayim iyo kayrkiiba ay tilmaamayaan waa firaarun min allaahi ila allah yacnii ka carara oo u carara ilaahay weeyi ka carara macsiyadiisa oo taacadiisa u carara ka carara shirki iyo gaalnimo inaad ku samaysaan oo tawxiidkiisa u carara ka carara khafladda iyo mooganaanta oo ilaahay xusuustiisa iyo dikrigiisa iyo daacadiisa u carara marka firaarkaasi waa minhu ilayh waxaa laga cararayaa macaasidii shirkigii khafladii mooganaantii waxaa loo cararayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisii iimaankii tawxiidkii dikrigii alla tabaaraka wa tacaala ayaa loo cararayaa fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka ah aayaddaa markuu fasiraayey waxau yihi imaamkaasi falamaa daca alcibaada ila alnadari liaayaatihi almuujibati likhashyatihi waalinaabati ilayh ilaahay addoommadiisa markuu ugu baaqu ugu yeedhay inay eegaan aayaadkiisa kala duwan ee kowniga iyo kuwa tansiiliga aba markuu ugu baaqay addoommadu ilaahay aayaadkiisa inay eegaan rabbi markuu ugu yeedhay aayaadkaasoo waajibsanaya oo keensanaya ilaahay cabsidiisa iyo cibaadadiisa iyo xaggiisa in loo noqdo arrintaa markuu rabbi ugu baaqay kadib amara bimaa huwa almaqsuudu min daalik waxa uu rabbi addoommadii amray eegmada ay aayaadka eegayaan ay u fiirsanayaan ujeeddada iyo hadafka laga leeyahay ka dambeeya ayaa la amray wahwa alfiraaru ilayh waxaa hadafka iyo maqsuudka laga leeyahay aayaadkuba uu yahay in loo fiirsado alfiraaru ilayh in xagga alle loo cararo ay alfiraaru mima yakrahuhu allahu daahiran wa baatina in laga cararo wax allo waxa alla uu necab yahay aanu raallida ka ahayn kal iyo yacni kor iyo kalba yacni muuqaalka guud ee muuqda iyo baatinka hooseba kor iyo kalba in laga cararo wax allo waxa ilaahay uu necab yahay aanu raallida ka ahayn ilaa maa yuxibuhu daahiran wa baatina loona soo cararo wax allo waxa alla uu jecelyahe uu raallida ka yahay kor iyo kalba marka waa minhu ilayh waa ka carar oo ku carar waxaad ka cararaysaa wax alle wuxuu necab yahay daahiran wa baatina waxaad ku cararaysaa oo xaggiisa aad u cararaysaa wax alle wuxuu jecel yahay daahiran wa baatina waxa uu imaamku yidhi waa firaarun min aljahli ila alcilmi waa carar laga cararaayo jahliga iyo jaahilnimada waxaana loo soo cararayaa xagga cilmiga wa min alkufri ila aliimaan waxaa laga soo cararayaa gaalnimada iyo shirkiga waxaana loo soo cararayaa iimaanka iyo towxiidka wa min almacsiyati ila ataaca waxaa laga soo cararayaa macsiyada iyo dembiga waxaana loo soo cararayaa taacada iyo cibaadada wa min alghaflati ilaa dikri illaah waxaa laga soo cararayaa mooganaanta iyo khaflada la moogan yahay ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa waxaana loo soo cararayaa ilaahay xuskiisa iyo taacadiisa waxa uu sheekhuu yidhi faman istakmala haadihi alumuur faqad istakmala addiina kullah ninka arrimahaa dhammaystirta ee ku dhaqma waa nin diintiisii dhammaystirtay oo ku dhaqmay oon waxba ka dhinayn ay u dhantahay diintiisu waqad zaala canhu almarhuubu wa xasala lahu nihaayat almuraadi waalmatluub waxaa ruuxa caynkaasa ka zuulay wax allo wixii dhibaato ahayd ee uu ka cabsanayey ayaa ka zuulo uu ka nabadgalay waxa u soo xasiluu helay wixii uu doonayey uu dalbayey nihaayadiisii iyo gebagabadii halkii ugu sarraysay waxa uu sheekhuu yidhi wa sumiya arujuucu ilayhi firaaran waxaa loogu magacaabay noqodka alle xaggiisa loo noqonayo carar inuu yahay waxa loogu tilmaamay lianna fi rujuuci ligayrihi anwaacu almakhaawifi waalmakaarih waayo in ilaahay cidaan ahayn loo noqdo waxaa ku sugan cabsi iyo waxyaabo fara badan oo la dhibsanayaa ruuxa kaga dhacaya wa fi rujuuci ilayh laakiin alle xaggiisa in loo noqdo waxaa ku sugan anwaacu almaxaabi waalamni waasuruuri wasacaadati waalfawz noocyada kala duwan ee waxyaabihii la jeclaa ee wanaagsanaa nabadgelyadii iyo ammaankii farxaddii iyo guushii iyo liibaantii waxay ku sugan tahay alrujuucu ila allah fayafiru alcabdu min qadaa'ihi wa qadarih ilaa qadaa'ihi wa qadarih waxa uu addoonkii ka cararayaa qadarkii iyo qadihii rabbi waxaanu u cararayaa qadarka iyo qadaha rabbi oo addoonka muuminka ah yacni waxa weeyaan maqaadiirta mu'limkee xanuujinaya marka uu iska difaacayo ee uu kaga hortegayo asbaabta sharciga ah dee yafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah qadarka alluu ka cararayaa qadarka ilaahay baanu u cararayaa macnuhu waxa uu yahay musiibada ku dhacdee uu ka cararaye uu dhibsanayo ilaahay baa qadaro waa qadar alleh asbaabta sharcigee uu kaga hortegaye uu iskaga difaacayo dhibaatada ku dhacaysana iyadana ilaahay baa qadaray marka asbaabta iyo musababaadkaba kulluhaa min qadar illaah labadaba ilaahay baa qadaray oo qadarkii ilaahay baad qadarka ilaahay ku difaacaysaa oo hadalkaasi waxa uu waafaqsan yahay hadalkaa imaamka cabdiraxmaan naasir asicdi cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu wa ardaah isaga oo shaam ku sii socda ayaa intii aan u gelin shaam oo uu ku socday ayaa waxaa ka hor yimid umaraa'u alajnaad ciidamadii muslimiinta madaxdoodii oo abu cubayda ibnuuljaraax uu hogaaminayo ayaa ka hor yimid dabeed cumar waxay u sheegeen in daacuunkii ardu shaam uu ku dhacay dabeed halkii uu marayey ay kaga hor yimaadeen ayaa ay ku tashadeen oo tashaawur ay ku galeen dabeed waa iskhilaafeen saxaabadii oo ragga qaarkood waxay yidhaahdeen cumarow arrin muhiimaad u soo ambabaxdee ha noqon ee aynu gallo ilaahay wuxuu qadaron baa inagu dhiciye ragga qaarkoodna waxay yidhaahdeen saxaabadii iyo raggii rag ahaa ayaa kula socda ee ragga meel daacuun ka dhacay ha gelin ee inaga celi markii labada ra'yi ay isku qabteen ayaa cumar ibnualkhadaab markii dambe gunaanadkii iyo gebagabadii talada waxa uu go'aamiyey inuu ciidankii la noqdo oonu meesha daacuunku ku dhacay aanu gelin markaase abuu cubayda ibnuuljaraax oo markii dambe raggii saxaabadii qiimaha badnaa ee daacuunka shaam waxa weeyaan camwaas ku dhintay ka mid ahaa abuu cubayda cumar ku yidhi afiraaran min qadar illaah cumarow ma waxaad ardu shaam uga noqonaysaa adoo ka cararaya ilaahay qadarkiisa cumar waxa uu ku yidhi abuu cubayde low hayruka qaalahaa yaa abaa cubayda cidaan adiga ahayn hadalkaa may ku hadasho abuu cubaydow adi kaamaan filayn waxa uu cumar ku yidhi nacam nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah haa qadarka ilaahay baanu ka cararaynaa oo qadarka ilaahay baanu u cararaynaa oo labadaba allaa qadaray waxa uu cumar yidhi arrintaa isagoo sii faahfaahinaya ara'ayta low kaana laka ibilun habatat waadiya lahu cudwataan wuxuu yidhi abuu cubaydow bal ka waran haddaad geel leedahay dabeed geelaasi uu tog soo dego togaasina laba cidhif ama laba koone uu leeyahay labadaa cidhif oo ixdaahumaa khasba walukhraa jadba geelu webigaa uu degay ama toggaa waxaan u jeedaa meeshaa toggee uu degay ee labada cidhif leh cidhifna waa barwaaqo cidhifna waa abaar waxa uu yidhi markaa cumar alaysa in racayta alkhasba racaytaha biqadar illaah wa in racayta aljadba racaytaha biqadar illaah bal ka waran abuu cubaydow toggaa labada dhinac leh dhinac barwaaqa iyo dhinac abaar ah haddaad qaybta barwaaqada daajiso geela ood ku dayso miyaanad ilaahay qadarkii ku daajin oo aanu ku daaqin haddaad qaybtaa abaarta daajisood geysana miyaanad qadarkii ilaahay ku daajin macnaha wuxuu u tilmaamayaa dee haddaad halkan barwaaqada keentana qadar allaad ku keentay haddaad halkan abaarta geysana qadar allaad ku geysay abaarta iyo barwaaqada labadaba allaa qadaray kaad geysabana qadar allaad ku tagtay macnaha iyo muraadku markaa waxa uu yahay dee halkaa daacuunku uu ku dhacayna daacuunka allaa u qadaray halka badbaado ee aanu ku dhicinna badbaadada ilaahay baa u qadaray marka haddaannu shaam ka soo noqonno oo aannu madiine dib ugu noqonno dee nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaah waxaa alla uu qadaray daacuunka waxaan ayaanu ka cararaynaa waxaananu u cararaynaa dee waxa alla uu qadaray badbaadada iyo meesha aan daacuunka iyo dhibaatada lahayn sida sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waafaqsannaa sidaa markaa cumar ibnu khadaab uu ku go-aamiyey bay ahayd sida markii dambe cabdiraxmaan ibnu cawf uu sheegay uu yidhi waxaan hayaa xadiid nebiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam oo tilmaamaya daacuunku marka uu dhul ku dhaco falaa taqdumuu calayhi ha u gelina haddii idinkoo dhulka jooga uu ku dhacana ha ka bixina idinkoo ka cararaya cudurka marka waa sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam in meesha uu ku dhacana aan laga bixin cidda bannaankeeda joogtaana aanay u soo gelin waana ta maanta ay dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku u yaqaanaan karantinnimaynta caafimaadka in dadkii la kala xidho waxa maanta iyagu ay ku baaqayaan horaa nebi moxamed u tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh cabdiraxmaan naasir asicdi isagoo hadalka sii wata waxa uu yidhi aayaddaa fasiridda uu fasiraayey wa kulla man khifta minhu fararta minhu ila allah tabaaraka wa tacaala fainahu bixasabi alkhawfi minhu yakuunu alfiraaru ilayh waxa uu yidhi cabdiraxmaan naasir asicdi ku kastoo aad ka cabsooto waad ka cararaysaa ilaahay mooyaane tabaaraka wa tacaala oo alle isaga hadba inta aad ka cabsanaysay cabsidaadu ay leeg tahay ayaa cararka aad xaggiisa u cararaysaana uu leegyahay macnaha imaamku waxa uu tilmaamayaa haddii makhluuqaadku hadday makhluuq ama shay ka baqdaan ay ka baxsadaan ilaaha khaaliqa a mu'miniintu marka ay ka baqaan kama cararaane way ku soo cararaan kama baqdaan oo dee kama yacni kama baxsadaane xaggiisaabay u soo cararaan markay dhab ahaan uga cabsadaan xaggiisa ayay u soo cararaan oo xikmad ayaa tidhaahda man khaafa shay-an haraba minhu wa man khaafa allaha haraba ilayh ruuxa shay ka baqaa waa ka baxsadaa laakiin ilaahay ruuxa ka cabsoodaa wuu u soo cararaayo kama cararo waxa uu sheekhu yidhi calayhi raxmat ullah inii lakum minhu nadiirun mubiin ay mundirun lakum min cadaabi illaah wa mukhawifun bayinu nadaarah waxaan idinka idiinahay dige ay digniintiisu caddahay ama caddaynaya idinka digaya oo idinku cabsi gelinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaabkiisa waxaan ahay baa rasuulku leeyahy mid bayinu nadaara digniintiisa iyo nadaaradiisu ay caddahay walaa tajcaluu maca allahi ilaahan aakhar inii lakum minhu nadiirun mubiin waxa uu yidhi asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi haada min alfiraari ila allah bal haada aslu lfiraari ilayh ilaahay markii addoommada uu amray inay xaggiisa u soo cararaan ee uu yidhi fafiruu ila allah inii lakum minhu nadiirun mubiin ayaa aayadda ka dambaysa alla waxa uu ku yidhi walaa tajcaluu maca allahi ilaahan aakhar ilaahay la jirkiisa ha yeelina macbuud kale ha yeelina waxa uu sheekhu yidhi aayaddaa labaad ee aayadda hore ku xigtay isagoo fasiraya haada min alfiraari ila allaah odhaahda alla uu yidhi walaa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakhar fafiruu ila allaahi dii dabadeed lagu xijisiiyey walaa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakhar waxa uu yidhi kaasi waxa uu ka mid yahay cararkii xagga ilaahay loo cararayey bal haadaa aslu lfiraari ilayh iskabadaa inuu ka mid yahay cararka ilaahay xaggiisa loo cararayo eh waaba in xagga alle loo cararo asalkiisi iyo asaaskiisiiba waa kan oo cararka ilaahay loo cararayo waxa asal iyo asaas u ah an yafira alcabdu من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله waxa cararka alle xaggiisa loo cararayo asal iyo asaas u ah inuu addoonku ka soo cararo in uu yeesho kuwo la caabudo oon alle ahayn tabaaraka wa tacaala sida asnaamta iyo kuwa ilaahay lala simayo ee la barbar dhigayo iyo xabaalaha iyo waxyaabaha la midka ah ee ilaahay sokadii la caabudo tabaaraka wa tacaala marka aslulfiraar waxaasoo dhan addoonku waa inuu ka soo cararo shirkiyaadkaas iyo gaalnimadaa wa yukhlisa alcabdu lirabbihi alcibaadah addoonku addoonnimada iyo cibaadada rabbigiisa waa inuu u badhax tiro cid kale aanu la wadaajin waalkhawfa waalrajaa'a waalducaa'a waalinaaba cabsida iyo rajada iyo ducada iyo noqodka ilaahay waa inuu badhax tiro cid kale aanu u sarfin oo ilaahay kelidii waa inuu ka cabsoodo oo ilaahay khayrkii aanu ka cabsan ilaahay keligii waa inuu rajeeyo keligii waa inuu baryu gacmaha hoos dhigto keligii xaggiisa waa inuu u noqdo oo u toobad keeno walaalayaal hadalkaa imaamku wuxuu tilmaamayaa marka laga hadlaayo alfiraaru ila allaah oo anwaac iyo noocyo kala duwan ah anwaacda iyo hababka iyo kayfiyaadka ilaahay xaggiisa loogu cararayo waxa gundhig u ah haanigun bay ka tolontahay oo asal u ah waxa weeyaan taxqiiqu tawxiidi wa nabdu shirki in tawxiidka la xaqiijiyo oo waxa weeyaan dhab ahaan loola yimaado shirkina laga dheeraado oo laga fogaado marka aslulfiraar ilaahay tawxiidkiisa waa in lagu toosnaado waayo waa aslul usuul waa asaasu kulli shay usuusha oo dhan waa asalkoodii waana shay walba asaaskiisa iyo gundhigiisa weeyaan tawxiidku sidaa darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa rasuul kastoo uu soo diro dacwaddiisa uu ku amrayey inuu ku bilaabo tawxiidullaahi jala jalaaluh sidaa darteed ayaa nebi kastaa markuu ummaddiisa la hadlayo wuxuu ku soo halqabsan jiray yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin hayruh qoomkaygiyow ilaahay keligii caabudoo cibaadada u badhax tira macbuud xaq lagu caabudoon isaga ahayna idinma sugna eh waxaa kaloo alla u yidhi jala jalaaluh wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun maanaan soo dirin nebi allow adiga hortaa rasuul ilaa haddii aanu soo dirase waxaannu u waxyoonaynay mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin aniga mooyaane aniga keligay caabuda oo cid kale hayla wadaajinina waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu ataaguut ummad walba waxaannu ka soo dhex saaray rasuul rasuulkaasoo amraya oo ugu baaqaya ilaahay keligii caabuda oo taaguudka ka dheeraada wa macnaa laa ilaaha ila allah nafyu alcibaadati can kulli maa siwa allah wa ihbaatu alcibaadati lilaahi waxdah jala jalaaluh nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaas ayuu tilmaamay oo uu ummadda ugu baaqay oo qowlan wa ficlan wa taqriiran uu ku taxqiijiyey ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay ummadda iyadoo loo quusgoynayo lain ashragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nebiga iyadoo khitaabka lagu wajahayo iyo hadalka ayaa alla waxau idhi nebi allow haddii aad shirki la timaadid walle camalkaagu waa burayaa waanu baaba'ayaa waxaanad ka mid noqon doontaa kuwa khasaaray waa la og yahay marnaba nebi maxamed shirki inaanu ku dhacayn oo mustaxiil ay tahay oo shardigan la in ashragtana waa mustaxiil alwuquuc waayo intaa shardiyadaa shardigeedu yacni waxaa lagu xidhaa waxyaabo mustaxiil oo aan dhacayn sida tan oo kale lain ashragta marnaba dee shirkigaasi dhici maayo qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin marnaba dee wax dhacaya ma aha low kaana fiihima aalihatu ila allahu lafasadataa marka waa shardi mustaxiil alwuquuca marnaba aan dhacayn oo aan suuragal ahayn laakiin waxaa la yidhaahdaa waa quusgoyn halka ay soomaalidu kaga maahmaado weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee marka macnaha nebiga marka khitaabka loo jeedinaya la-in ashragta waa dadka kale ha ku quus qaataan oo maxaad u malayn cid kalena nebi moxamed haddii sidaa la leeyahay suuratul ancaamna ilaa waxa weeyaan siddeed iyo toban nebi inta lasoo tilmaamo qisaskooda laga soo warramay ayaa ilaahay waxa uu ku soo gunaanaday gebagabadii walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday ambiyadaasi shirki la iman lahaayeen wale camalkoodu waa buri lahaa oo wuu baabi'i lahaa waxna wax midha ana kamay heleen ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa mid wanaagsan wax wanaagsan oo tayiba mooyaane wax kalena ma aqbalo wax ikhlaas iyo mutaabaco lagu sameeyo xalaalow wanaagsan oo saxa mooye wax kale rabbi ma aqbalo tabaaraka wa tacaala walaalayaal waxaynu halkaa ka fahmaynaa aslulfiraari ila allah in ilaahay xaggiisa loo cararo waxaa asal iyo asaas u ah taxqiiqu tawxiid wa nabdu shirki alimaamu alqurdubi kitaabkiisa aljaamicu liaxkaami alqur'aan aayaddan markuu fasiraayo waxa uu yidhi fafiruu ila allah lama taqadama maa jaraa min takdiibi umamihim lianbiyaa'ihim wa ihlaakihim waxa uu yidhi markii uu soo hormaray waxyaabihii hore u dhacay oo ah in umamkii hore ay ambiyadoodii beeniyeen oo la halaagay taasi markii ay soo hormartay ilaahay ka soo warramay ayaa qaala lahu tacaala linabiyihi muxamedin sala allahu calayhi wasalam arrintaa qisooyinkaa dabadood ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi nebigiisii muxamed ahaa qul lahum yaa muxamed fafiruu ila allah nebi maxamedow waxaad ummadaada ku tidhaahdaa fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin ilaahay xaggiisa u carara waxaan ahay mid idiin digaya oo digniintiisu ay caddahay oo ilaahay xaggiisa laydinka soo diraye waxau yidhi imaamu alqurdubi ay firuu min macaasiihi ilaa taacatihi macnaha fafiruu ila allah waxa weeyi ay firuu min macaasiihi ilaa taacatih waxaad ka soo carartaan ilaahay inaad caasidaan waxaanad u soo carartaan ilaahay inaad adeecdaan alimaam ibnu jariir atabari kitaabkiisa jaamicu lbayaani fi ta'wiili alqur'aan isna waxau yidhi aayaddaa fafiruu ila allah markii uu fasiraayey yaquulu tacaala dikruh fahrubuu ayuha annaas min ciqaabi illaahi ilaa raxmatih allah waxa uu yidhi dadkiiyow ka carara ciqaabka alleh oo raxmadda ilaahay u soo carara biliimaani bih waxaad raxmadda rabbi ugu soo carartaan inaad rabbi rumaysaan waitibaaci amrih amarkiisana aad qaadataan waalcamali bitaacatih daacadiisana aad ku camal fashaan oo rabbi caabudaan oo ka cabsataan waxaa kalou yidhi ibnu cabbaas radia allahu canhu wa ardaah fafiruu ila allah ay firuu ila allahi bitawbati min dunuubikum ilaahay xaggiisa u carara waxaanad rabbi xaggiisa ugu carartaan inaad dembigiinna ka toobad keentaan oo macaasida ka soo noqotaan ibnu kathiirna waxau yidhi calayhi raxmat ullah fafiruu ila allah ay ilja'uu ilayhi waactamiduu fii umuurikum calayh ilaahay xaggiisa u ciirsadaoo u iisha oo rabbi waxa weeyaan xaggiisa magan gala oo arrimihiinna oo dhan ilaahay u cuskada tabaaraka wa tacaala ibnulqayimna waxa uu ku lahaa fii madaariji saalikiin bayna manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxa uu yidhi ibnulqayim madaariju saalikiin waxa uu ku yidhi wa min manaasili iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin mansilatu alfiraari ila allah manaasishaas iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa ka mid a mansilada iyo derajada alfiraaru ila allah ilaahay xaggiisa in loo cararo oo loo ciirsado qaala allahu tacaala fafiruu ila allah waxa uu ihi ibnulqayim wa xaqiiqatu lfiraar alharabu min shayin ilaa shay cararka xaqiiqadiisu waxa weeyi in shay laga cararo oo shay kale loo cararo wa hwa nowcaan firaaru sucadaa'i wa firaaru alashqiyaa cararku waa laba nooc cararka kuwa guulaystay iyo cararka kuwa guuldaraystay fa firaaru sucadaa alfiraaru ila allahi caza wajal kuwa guulaystay cararkoodu waxa weeyi ilaahay xaggiisa inay u cararaan allaha khaalibka ee weynaaday allaha casiiska ee jaliilka ah xaggiisa inay u cararaan weeyaan cararkoodu sucadada wa firaaru alashqiyaa kuwa guuldaraystay cararkooduna waxa weeyi alfiraaru minhu laa ilayhi inay ilaahay ka cararaan eenay u soo cararin waxa u ihi ibnulqayim wa ama alfiraaru minhu ilayhi amaa cararka la yidhaahdo waxa weeyaan ka carar oo ku carar fa firaaru awliyaa'ih waa awliyadiisa iyo addoommadiisa alla uu doortay cararkooda weeye ku carar oo ka yacni u carar oo macnaha wuxuu u leeyahay minhu ilayhi firaarkii baa labadaa keensanaya firaarun minhu iyo firaarun ilayhi oo waa firaaru min macsiyatih ilaa taacatih waa firaaru min alishraaki bih ilaa tawxiidih waa firaaru min alghaflah ilaa dikrih waa minhu ilayhi yacni waxa ay ka cararayaan cisyaankiisa inay caasiyaan waxaanay u soo cararayaan inay adeecaan oo ay caabudaan waxay ka cararayaan inay waxa weeyaan mooganaan iyo khaflo kaga sugnaadaan waxaanay u soo cararayaan inay xusaan oo ay dikrigiisa iyo taacadiisa daa'imaan waxay ka cararayaan inay u shirki yeelaan waxaanay u soo cararayaan inay cibaadada rabbi u badhaxtiraan marka firaarkaas ayuu ibnulqayim ka cabiray wa ama alfiraaru minhu ilayhi waa ka carar oo ku carar xumaanta ka carar wanaaggana u carar marka wa ama alfiraaru minhu ilayhi fa firaaru awliyaa'ih awliyadiisa cararkooda weeyaan kaasi oo xumaan oo dhan bay ka cararayaan wanaag oo dhanna waa u cararayaan xaggiisa wa qaala bnu cabbaas fii qowlihi tacaala fafiruu ila allah ibnu cabbaasna waxa uu yidhi firuu minhu yacni xaggiisa ka carara oo ilayhi xaggiisa u carara wacmaluu biaacatih daacadiisana ku camal fala markaa ka carara oo u carara macnaheedu waxa weeyi waataynu hore u soo tilmaannay wax allo waxaanu oggolayn daahiran wa baatinan ka carara wax alle wuxuu oggol yahay daahiran wa baatinan u soo carara macnaheedu kaa weeyi sahl ibnu cabdillaahna waxa uu yidhi fafiruu ila allaah firuu mima siwa allaah ila allaah waxaad ka carartaan wixii alle ka soo hadhay waxaanad u soo carartaan alle tabaaraka wa tacaala culimo kale waxay yidhaahdeen uhrubuu min cadaabi illaah ilaa hawaabih biliimaani waataaca waxaad ka carartaan cadaabka alleh waxaanad u soo carartaan abaalmarinta iyo jannadiisa waxaanad ugu soo carartaan idinkoo adeegsanaya iimaanka iyo taacada iyo dikriga rabbi walaalayaal هذا هو الفرار إلى الله فرار منه إليه وأنا أصل الفرار qaybta hore ee min anwaaci alfiraari ila allaah waxaynu soo tilmaannay waa asalka iyo asaaska firaarka oo waa taxqiiqu tawxiidi wa nabdu shirki asalka firaarka inuu tawxiidku yahayna waxa u deliila mar alla markuu rabbi uu yidhi fafiruu ila allaah waxaa lagu xijisiiyey aayadda labaad walaa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakhar ayaa lagu xijisiiyey waa taxqiiqu tawxiidi wa nabdu shirki nooca labaad ee min anwaaci alfiraari ila allaah noocyada tilmaamaya cararka ilaahay xaggiisa loo cararaayo waxaa ka mid ah alihtimaamu bilcibaadati cinda nusuuli albalaa'i wa gaflati annaas in cibaadada la camiro oo lagu dadaalo marka mixankiiyo masaa'ibku ay soo degaan sida maanta oo kale dadkuna ay mooganaadaan ee cibaadada laga mashquulo in cibaadada loo dadaalo guntiga dhiisha laysaga dhigo waa waxyaabaha tilmaamaya alfiraaru ila allah imaamu muslim waxa uu saxiixiisa ku soo saaray xadiidka macqil ibnu yasaar uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam alcibaadaةu fi اlharj wakhtiga fitanka iyo arrimuhu marka ay isdhex galaan arrimaha dadku ee la kala saari waayo ee xilliga fitanka faraha badna ay dhacaan la gaadho xilligaas cibaadada la cibaadaysta ee qofku uu ku mashquulo cibaadada rabbi rasuulku waxa uu ihi waa ka hijratin ilaya hijro aniga oo nool la ii soo hijrooday oo la ii yimid ayaa ay la ajar iyo abaal tahay waa maqaam iyo darajo sare oo aan sokayn imaamu nawowi fii sharxi muslim xadiidkaa markuu sharxaayey waxa uu yidhi almuraadu bilharji hunaa alfitnatu waاkhtilaatu umuuri اnnaas waxaa harjiga halkan looga jeedaa waa fitanka iyo dadka arrimahoodu marka ay isdhex galaan ee arrimuhu ay isku qasmaan ee wax la kala saari waayo taas ayaa harji laydhaa waxaa imaamu nawowi uu yidhi wa sababu kasrati fadli alcibaadati fiih sababta cibaadada fadligeedu u farabatay xilligaas waxa weeyi ana annaasa yakfuluuna canha wa yanshagiluuna canha waayo dadku xilligaas cibaadada waa mooganaanayaan waanay ka mashquulayaan walaa yatafaraqu laha ilaa afraad qof qof ilaahay u naxariistuu rabbi waafajiye mooyaane dadka bedidoodu uma gacan bannaano cibaadada oo waa ka mashquulayaan halkaa markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay in xilligan fitanka waxa cibaado in lagu mashquulaa ay ku fadli badnaatay sababteedu inay tahay waa xilli laga mashquulayo cibaadadii oo dadku ay moogan yihiin markaa xilligaas dadku ay mooganaantiiyo mashquulka ay ku jiraan xilligaa laga yaabo qofku wax ku taageeroo gacan ku siiya aanu helayn cibaadada iyo cabsida markaas hadduu isagu naftiisa ka adkaado oo u bambaxo ilaahay cibaadadiisa iyo cabsidiisa dee ajarka uu helayaa waa ka heerkaa gaadhay uu nebigu yidhi cibaadadiisu waa ka hijratin ilaya waa sidii nin anoo nool ii soo hijroodoo hijro sameeyey abaalka hijrada iyo fadliga muhaajiriintana waynu garanaynaa shareecada iyo diinta islaamka halka ay ka taagan tahay fadlu lmuhaajiriina calaa gayrihim min annaas kuwii sifada hijrada waxa weeyaan helay oo xataa fadligoodu ay ka mudnaayeen ansaar oo saxaabada waxa ugu mudnaa dee al ansaaru waalmuhaajiruun muhaajiriintaana ka sii mudnaa ansaarta sababtuna waxay ahayd dee fadligaa waxay ku heleen hijrada ay ka soo hijroodeen maka ay madiine u soo hijroodeen ay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la soo hijroodeen fadliga yacni hijradaas ayay khayrkood kaga mudnaayeen marka hijrada abaalkeedu halkaa taagnaa ayaa nebigu yidhi waxaa la ajri iyo abaaloo ay la mid tahay qofka xilliga fitanka iyo dhibaatooyinka ay dhacaan ee dadku ay mashquulaan cibaado ku mashquula abaalkiisu waa hijradaa oo kale ka hijratin ilaya halkaa waxaa laga fahmayaa had iyo jeer xilliyada khaflada iyo mooganaanta lagu jiro ee dadku ay mashquulsan yihiin ama ay moogan yihiin ee waxa weeyaan cibaadada dadku laga yaabo inay ka mashquulaan xilliyadaas ruuxa waxa weeyaan cibaadada ku dadaala wuu ka ajri iyo abaal badan yahay xilliyada kale oo waxaa sii caddaynaya arrinta xadiidka usaama ibnu zayd markuu rasuulka ku yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah lam araka tasuumu shahra min ashuhuur maa tasuumu min shacbaan wuxuu yidhi rasuulkii allow kuma arag bil bilaha ka mida adoo ka soomaya inta aad shacbaan ka soomaysoo kale siday u fara badan tahay soomkaaga shacbaan aad soonto qaala dalika shahrun yakfulu annaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im waxa uu nebigu yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh bishaa shacbaan waa bil ay dadku moogan yihiin oo aanay u soo jeedin oo rajab iyo ramadaan u dhaxaysa yacni waa bil laba biloodoo waaweyn oo xurmale dhexdooda dhacda oo dadkuna ay ka mashquulsan yihiin oonay u soo jeedin bishaa shacbaan waa bil baa uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam acmaasha addoommadu ay sameeyaan sannadkaasoo dhan ilaahay xaggiisa loo kor yeelo bishaas waxaan jeclahay baa markaa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam in camalkayga alla loo kor yeelo anoo sooman labadaa xadiidba waxay tilmaamayaan oo laga fahmayaa cibaadadu fadliga iyo mudnaanta ay leedahay xilliga la mashquulsan yahay dadku ay moogan yihiin ee fitanka iyo dhibaatooyinku ay dhacaan sidaa darteed ayaa maanta waxyaabaha ugu mudan ee tilmaamaya alfiraaru ila allah ilaahay xaggiisa in loo cararo waxaa kow ka ah in cibaadada aynu cumrigeenna iyo wakhtigeenna ku camiro oo aynu u dadaallo falcibaada hiya almakhraju alwaxiid min hadihi almixani waalmasaa'ib waxa keliya ee lagaga baxayo amase lagaga badbaadayo balaayooyinka maanta dhacay waa in cibaadada lagu dadaalo sidaa darteed ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam marka diiqadda iyo kurbada iyo culayska ama cidhiidhi uu ku dhaco ilaahay waxa uu amrayay oo u dardaarmayey inuu xagga cibaadada u jeesto si diiqadda iyo culaysku uga fududaado oo allah waxau idhi subxaanah walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wa kun min asaajidiin ilaahay waxau idhi jala jalaaluh waanu ognahay nebi allow in laabtaadu ay ku diiqadoonayso ay ku cidhiidhiyoomayso waxa ay ku hadlayaan iyo afxumada ay kuula imanayaan inaad ka damqanayso ood ka diiqadoonayso waanu ognahay baa alla yidhi subxaanah maxaa diiqadaa dawadeeda laga dhigay maxaa nebiga la amray inuu sameeyo si uu diiqadaa uu dareemayo uga dawoobo oo uga nasto alla waxau idhi fasabbix bixamdi rabbik nebi allow rabbigaa nasah oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka huf oo ka beriyeel bixamdi rabbik ay mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan oo ku dhaqmaya wa kun min asaajidiin waxaanad ka mid ahaataa nebi allow kuwa tukanaaya ay min almusalliin wa min iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli waana asluub carabi oo fasiixa in waxa weeyaan shayga lagu magacaabo biahami maa fiih waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay ama ajzaada uu shaygaasi leeyahay waxyaabaha ugu mudan ee ugu muhiimsan in loogu magac daro isaga la cabiro iyadoo dhammaantii loo jeedo marka sujuuddu waa arkaantay salaadu leedahay kuwa ugu mudan ee ugu muhiimsan bal waxa weeyaan dee waa aqra'u maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid waaba marka uu addoonku allihiisa ugu dhowaansha badan yahay fii xaalati sujuud marka sujuuddii baa laga cabiroo laga tilmaamay iyadoo salaaddii loo jeedo marka waxaa la yidhi nebi allow waanu ognahay afxumadooda inaad ka diiqadoonayso oy ku damqayso waanu ognahay oy ku murugo gelinayso ee waxaad samaysaa ilaahay nasahoo u tasbiixso adoo u mahadnaqaya oo tasbiixdu waa tansiihullaahi can kulli maa laa yaliiqu bihi min annaqaa'isi waalmacaayib waa in rabbi laga hufo laga nasaho wax alla waxaan u qalmin ee iin iyo nuqsaan iyo ceeb ah xamdiguna waa wasfullaahi bikulli kamaal ilaahay in loo sugo oo lagu tilmaamo o lagu sifeeyo kamaal iyo sifaadka wanaagsan ee waxa weeyaan dhammayska tiran oo dhan rabbi in lagu tilmaamo marka waa tansiih iyo ihbaat in laga anfiyo xumaan oo dhan wanaag oo dhanna loo sugo oo waa nafyi iyo ihbaat marka waxaana la amray inuu tukado oo wakun min asaajidiin halkaa waxaa laga qaadanayaa marka ay kurbo iyo dhibaata dhacdo marka waxa weeyaan diiqad iyo cudur la dareemo waxa dawo ka ah waa cibaadada waa dikriga alleh fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin imaamu shinqiiti calayhi raxmat ullaah adwaa-ul bayaanka waxa uu ku yidhi aayaddaa markuu fasirayey iclam ana tartiibahu jala wacalaa alamra biاltasbiixi waاsujuudi calaa dayqi sadrihi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi waxaad ogaataa tartiibinta alla ka tartiibiyey ilaahay weynaa oo korreeye amarka uu nebi moxamed amray inuu rabbi u tasbiixsaduu nasuhuu mahadiyo una tukado amarka arrintaa uu rasuulka amray alleh tartiibinta uu ka tartiibiyey arrintaa amarkaas calaa dayqi sadrihi sala allahu calayhi wasalama bisababi maa yaquuluuna lahu min assuu yacnii laabtiisii ka diiqadootay ka cidhiidhiyoontay afxumadii iyo edabdarradii ay kula hadlayeen darteed yacnii afxumadaa ay ku leeyihiin darteed yacnii diiqadda laabtiisu ay ka diiqadootay ee arrintaa ay ka damqatay maadaama diiqaddaas iyo culayskaa nebiga ku yimid ay ka dhalato laga tartiibiyey in la amray tasbiix iyo salaad arrintaasi waa daliilun calaa ana asalaata waatasbiixa sababun lizawaali dalika almakruuh waxaa imaamku uu yidhi arrintaasi waxay tusinaysaa oy daliil u tahay in salaadda iyo tasbiixda rasuulka la amray ay sabab u tahay dhibaatadaa iyo diiqadaa uu dareemay inay ka zuulaysuu kaga dawoobayo walidaalika kaana sala allahu calayhi wasalama idaa xasabahu amrun baadara ila asalaah waxaa imaamku uu yidhi sidaa darteed ayaa nebi moxamed calayhi afdalu salaati wassalaam marka arrin culusi ay ku soo degtay ku soo darido waxa uu u degdegi jiray oo u argagixi jiray xagga salaada wa qaala tacaala allana waxa uu yihi korreeye wastaciinuu biasabri waasalaah wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin allahna waxa uu yihi kaalmaysta sabirka iyo salaada imaamku markaa waxa uu aayaddaa ku faahfaahiyo uu ku fasiray in sababta loo yidhi nebiga fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin sababtu inay tahay marka diiqaddaa iyo culayska la dareemo waxa dawada ka ihi waa in ilaahay la xuso oo la tukado sidaa darteed ayaa nebiga loo amray xuska alleh iyo salaada halkaa waxaynu ka qaadanaynaa cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala oo dikriga alleh iyo salaaddu ay hormood u tahay isaga ayaa dawo ka ah culayska iyo cidhiidhiga ay addoommadu maanta dareemayaan marka waa in xagga cibaadada loo cararo oo lagu dadaalo ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah faصbir calىa ma yaquuluuna wsabix bxamdi rabik qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wa min aanaaءi اleyli fasabix waaطraafa الnahaari lacalaka tardaa allah waxa u yihi jala jalaaluh nebigiisa muxameda isagoo amraya salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh faصbir calىa ma yaquuluun nebi allow ku sabir oo u adkayso waxa ay ku leeyihiin ma yuqaalu laka ilaa ma qad qiila lilrusuli min qablik aayad kalaa rabbi waxa uu ku yidhi laguguma odhanayo adiga nebi allow wixii rususha hore loogu yidhi mooye wax cusub kadalika ma aata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun atawaasaw bihi bal hum qowmun taaguun aayaddaa kalena alla waxa uu ku yidhi subxaanah sidaasoo kale ayaa kuwii hore rasuul uma iman ilaa hadduu u yimaadose waxay ku odhan jireen waa sixoroole ama waa mid waalan oo sida adigaba nebi allow ay saaxir iyo majnuun kuu leeyihiin sidaasoo kale ayuunbay rusushii horena ku lahaayeen allah waxau idhi atawaasaw bih oo miyay tolow isu dardaarmeen oo miyay isa soo gaadheen maya isku xilliba ma aha bal hum qowmun taaguun iska dhaaf inay isku dardaarmeen oo isumay dardaarmin isku xillina may ahayne ha yeeshee waa niman qooqay oo xadgudbay marka qooqa iyo gaalnimada iyo xadgudubka ayay ku kulmeen oo isku mid ka noqdeen marka uurkooda wixii ku jira oo gaalnimihii isku mid noqday ayaa afkooda wixii ka soo baxay oo edabdarriina ay isku mid noqotay oo tashaabahad quluubuhum yacni waxa weeyaan qalbiyadoodiiyo uurkoodaa isku mid noqday markaas ayaa afkooda wixii ka soo baxayana isku mid noqday iyagoona isku xilliba ahayn alla waxa u ihi markaa subxaanah fasbir calaa maa yaquuluun nebi allow u sabir oo ku adkayso xumaanta iyo edabdarrada ay ku leeyihiin ku sabir wasabbix bixamdi rabbik haddaba adkaysigaas aad ku adkaysanayso afxumadooda maxaa kuugu kaalmaynaya waa cibaadadan iyo xuskan alleh oo waxaa la daba dhigay fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbik wasabbix nebi allow rabbigaa nasah oo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka nasahoo u diido ka huf oo ka beriyeel bixamdi rabbik mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadnaqiis iyo ammaantiisa adoo ku dheehan oo ilaahay adoo mahadinaya xumaanta iyo nuqsaantana u diid oo ka beriyeel xumaan oo dhan ka anfiyo u diid wanaag oo dhanna u sug qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha cadeed soo baxa ka hor iyo cadeed dhaca ka horba wa min aanaa'i alleyl fasabbix habeenka saacadihiisana rabbi u tasbiixso oo nasah wa atraafa annahaar iyo maalinta cidhifyadeeda ama labadeeda cidhifna nasaho rabbi u tasbiixso lacallaka tardaa waxaad mudan tahay inaad raalli noqoto ood ku raalli noqoto abaal wanaagga iyo ajarka alla uu ku siiyo ama lacallaka tardaa si aad waxa weeyaan likay tardaa si aad raalli ugu noqoto ilaahay abaalka wanaagsan iyo ajarka uu ku siinaayo haadihi alaaya ilaahay nebigiisa muxameda wuxuu amray laba arrimood arrinka hore waa edabdarrada iyo afxumada gaalada inuu ku sabro arrinka labaad si arrintaa damqaysa ee uu ka diiqadoonaya aanay dhibaato ugu sababin inuu cibaadada ilaahay kaalmaysto oo waxaa la yidhi wasabbix bixamdi rabbik qabla tuluuci shamsi wa qabla guruubiha wa min aanaa'i alleyli fasabbix watraafa annahaari lacallaka tardaa mufasiriinta qaarkood waxaay ku fasireen aayaddan in looga jeedaba alsalawaat alkhams salaadihii shanta ahaa oo tasbiixdu ay ku timaaddo bimacna salaah oo u tasbiixso looga jeeda bimacnaa salli shanta waktina lagu kala xusay aayaddan qabla طuluuci shamsi salaaddii subax in looga jeedo wa qabla guruubiha salaaddii casar in looga jeedo wa min aanaa'i alleyli maqrib iyo cishe in looga jeedo wa atraafa annahaari salaaddii duhur in looga jeedo sababtuna ay tahay waxa weeyaan salaada duhur cadeeddu marka ay zuusho ee samada bartankeeda ay ka zuusho waxay salaada duhur ku dhacaysaa beyna tarafay annahaar ma- yacnii maalinta labadeeda cidhif dhexdoodii bay dhacaysaa oo markay cadeedu zuusho ee salaadii duhur soo gasho cidhifkii hore gellinka hore halkaa zawaalkuu ku dhammaaday cidhifkii labaad ee gellinka dambana halkaa zawaalkuu ka bilaabmay marka maalinta labadeedii dacal ama labadeedii cidhif midna wuu dhammaaday midna wuu bilowday waa beyna tarafay nahaar waa salaada duhur ayaa labadaa cidhif dhexdooda dhacda oo waa atraaf annahaari looga jeedaa walaalayaal haadihi alaaya waxaynu ka faa'iidaysanaynaa sidaynu aayaddii horeba ka faa'iidaysanay oo kale in marka ay dhibaatadu dhacdo ee qofku diiqad iyo wax lamida uu dareemo dawada koowaad inay tahay xagga salaada iyo cibaadada in loo cararo oo waxa weeyaan la kaalmaysto ilaahay tabaaraka wa tacaala dikrigiisa iyo daacadiisa xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ku ansaxay inuu rasuulku yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh idaa ra'aytum aayatan fasjuduu kama fii saxiixi aljaamici min xadiidi bni cabbaas rasuulku waxau yidhi sala allahu calayhi wasalam markaad aayad aragtaan weyn oo calaamad iyo astaan waa dee ilaahay cadamadiisiiyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa aayad markaad aragtaan ee ay timaaddo fasjuduu ay fasalluu tukada walidaalik ayaa aayaadka kownigee waaweyni markay inagu dhacaan waxaa laynoo jideeyey salaad in la tukado salaatulkusuuf oo hadday cadeedu madoobaato ama dayixu uu madoobaado waa aayaadka kownigee waaweyn eh dee waxaa laynoo jideeyey salaad inaynu tukano salaatulkusuuf idaa ra'aytum aayatan fasjuduu waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa mar alla marka ay dhibaato weyni dhacdo in loo cararayo xagga cibaadada oo salaadiina kow ay ka tahay fasjuduu sheekha weyne muxadidkee cabdulmuxsin alcabaad calayhi raxmat ullah sunana abu daawuudka markuu sharaxayo xadiidkaa waxa uu yidhi fasjuduu macnaahu salluu waa tukada oo culimmada qaar baa ku fasiray fasjuduuda bimacna sujuud sujuuddii keli ahayd in sujuudun la dhaco laakiin sheekhu waxa uu rajaxay in sujuudan looga jeedo bimacna salaa oo dee waa taa cadeedii iyo dayixii iyo marka kusuufka ama khusuufka u dhacaba dee waa taa masaajidada lagu soo cararay salaada la tukado abaaruhu marka ay dhacaan roobdoonta waa ta la tukado wahaakadaa markay dhibaatooyin waaweyni dhacaan in cibaadada iyo xagga salaada loo soo cararo sidaa darteed ayaa nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday kamaa fii sunani abi daawuud min xadiidi xudayfa kana anabiyu sala allahu alayhi wasalama ida xasabahu amrun sallaa nebigu waxa uu ahaa calayhi afdalu salaati wasalaam mid marka uu arrin culusi la soo darsee uu ku soo dego mid tukaduu ahaa riwaayaadka qaarkood fasaca ila asalaah xagga salaaduu u argagixi jiray oo u carari jiray waa min alfiraari ila allah dhibaata markay dhacdo xagga cibaadada in loo cararo waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam kama fi lbukhaariyi min xadiidi anas wa jucila quratu caynii fi salaah waxa indhaqabowsigayga laga yeeloon ku indhadoogsadaa salaada macnaa daalik mar alla marka uu salaada galo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam raaxadiisa uu helayaa oo ku indhadoogsanayaa oo naftiisu ay ku degaysaa oo xataa hadduu diiqad iyo dhibaato hore u dareemayey wuxuu kaga dawoobayaa daacada iyo salaada ilaahay marka uu galo sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu odhan jiray kamaa fii sunani abi daawuud min xadiidi saalim ibni abiljacad yaa bilaal aqim asalaa arixnaa bihaa waxa uu odhan jiray bilaalow salaada aqiim noogu raaxee raaxatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fii munaajaati rabbihi fi salaa waxaa raaxada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku sugnayd marka uu ilaahay la faqayo uu isurtaago iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ee salaada uu galo ayaa hami iyo werwer iyo qoomamo iyo murugo oo dhammi ay ka hadhi jirtay deganaansho iyo raaxana ay ku soo degi jirtay laakiin innaka xaalkeennu waa sidee ma arixnaa bihaa baan noogu raaxee oo waa ku raaxaysanaynaa salaada mise waa arixnaa minhaa nooga raaxee oo way inagu culustaho waynu kari laanahay waa su'aal mudan ruux walba naftiisa inuu su'aalo bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira waxa uu cabdulmuxsin alcabaad calayhi raxmat ullah xadiidka idaa ra'aytum aayatan fasjuduu markuu sharaxaayey waxyaabuhuu ku fasiray waxaa ka mida inuu yidhi faasalaatu cinda almasaa'ib fiiha tasliya wa fiiha tahwiinu wa takhwiifun liwad'ati shayi wuxuu yidhi salaada marka masaa'ibku ay dhacaan salaada la tukanaayo waxaa ku sugan deganaansho iyo laabqaboojin baa nafta iyo laabta ugu sugan waxaanay salaadu qofka ka fudaydinaysaa culayska dhibaatada ku dhacday waxaa ka fudaydinasoo ilowsiinaysaa salaada uu tukanayo walaalayaal qodobka saddexaad ee ka mida min anwaaci alfiraari ila allah siyaabaha ilaahay xaggiisa loogu cararaayo waxaa ka mid ah almusaaracatu waalmusaabaqatu ila alcibaadaat cibaadaadka aynu nidhi waa in lagu camiro wakhtiga maaha uun in la cibaadaysto oo keliya balse waa in cibaadada loo degdegoo loo tartamo yacni musaaracada iyo degdega iyo tartanku waa qadar ka badan cibaadada lafteeda oo farqi baa u dhaxeeya shayga samee iyo ugu horreeyoo yaan lagaaga horrayn way kala mudantoo waa kala sarraysaa qof baa laga yaabaa ficilkii inuu sameeyo laakiinse looga soo horreeyo qof baa laga yaabay inuu cibaadaysanayo laakiin cibaadadiisu ay tahay daba orod iyo ka daba tag oo laga horreeyo oo saf hore iyo jamaaco iyo jumco midna aanu gaadhay marka yacni anwaacu alfiraari ila allahi kuwa ugu mudan waxa ka mid ee muhiimka ah almusaaracatu waalmusaabaqatu ila alcibaadaat in cibaadaadka aan lagaaga dheerayneed aduu u dheerayso inaan lagaaga horrayneed aduu ugu horrayso inaad mudnaanta koowaad adigu yeelato oo taa ku dadaasho daacaadkaas walaalayaal waxaa laga fahmayaa musaaracada iyo degdega iyo tartanka cibaadaadka in alfiraaru ila allah ay ka mid tahay almusaaraca waalmusaabaqa waxaaba laga fahmayaa kelmadda ama lafdiga rabbi uu cabiray allaha casiiski ee uu yidhi fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara qof cararaya oo ordaya waa qof degdegaya oo tartamaya oon laga horraynayn lama odhan famshu ama fadhabu aayar socdoo taga lama odhan ee waxaa la yidhi fafiruu ila allah ilaahay xaggiisa u carara cararka alle xaggiisa loo cararayo ayaa laga fahmay almusaaracatu waalmusaabaqa in loo kala tartamayo oo la degdegayo aayar yacni kolba lug aan la qaadayn oo aayar aan la iska soconayn ee degdeg loo socdo sidaa darteed ayaa qur-aankana alfaadda ku soo aroortay baratanka iyo tartanka markii la tilmaamayey waxa alla u cabbiray wasaaricuu saabiquu fastabiquu falyatanaafas alfaaddaasuu cabbiray oo macnaheedu uu yahay u degdega u kala horreeya u tartama yaan laydinka dheerayn ilaahay waxau idhi subxaanah iyadoo ereyga saaricuu alla uu adeegsanayo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin ilaahay waxau ihi subxaanah u degdega dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaaday u degdega wa jannatin carduha asamaawaatu waalard iyo janno ballaadhkeedu cirarkiiyo dhulalka uu leegyahay uciddat lilmuttaqiin taasoo kuwa rabbi ka baqa loo diyaargareeyey haadihi alaaya ilaahay wuxuu inagu amray in loo degdego makfiro iyo dembi dhaaf iyo janno waxaa looga jeedaa yacnii makfirada wixii lagu mudanayey iyo jannadaa asbaabtii lagu mudanayey oo aliimaan waalcamalu saalix ilan iimaan iyo camal saalixa in la sameeyo ayaa dembi dhaafna lagu mutaa jannona lagu galaa oo lagu guulaystaa marka waa asbaabtoodii oo iimaankii iyo camalkii saalixa in la sameeyo oo loo kala dheereeyo cibaadaadka iyo acmaasha saalixaadka ah aayaddii kale suurat alxadiid allah waxa uu ku yidhi subxaanah saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard uciddat liladiina aamanuu billahi wa rusulih dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اlcaظiim allah waxau ihi subxaanah saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi asamaa'i waalard waxaa u kala dheeraysaan dembi dhaaf rabbigiin xaggiisa ka ahaaday iyo janno ballaadhkeedu ballaadhka cirarka iyo dhulalkoo kale uu yahay uciddat liladiina aamanuu biاllaahi wa rusulih taasoo loo diyaargareeyey kuwa alle iyo rusushiisa rumeeyey dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa allah waxau idhi kaa la soo tilmaamay oo nicmadaas iyo barwaaqadaa rabbi u diyaariye ihi waa deeq iyo nicmo ilaahay uu siiyo ciddau doone addoommadiisa ka mid ah wallaahu du lfadli alcadiim ilaahayna waa ka dheeraadka iyo fadliga iyo abaalka weyn iska leh haadihi alaaya waxaa layna amray bilmusaabaqati ila almakfirati waaljinaan in loo kala horeeyo asbaabta dembi dhaafka lagu mudanayo iyo jannooyinka tilmaantaa leh walaalayaal waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah fastabiqu lkhayraat u baratamoo u kala dheereeya khayraadka samayntooda saynu hore u soo tilmaannay almusaabaqatu ila alkhayraat waa qadrun zaa'idun calaa mujaradi ficli alkhayraat khayraadka in loo dheereeyo loo tartamaa waa qadar ka badan oo ka sarreeya samaynta khayrka la samaynayo oo keliya waayo samaynta khayrka cid alla cidda mu'miniinta ee camal fashee cibaadaysataa waa ka siman yihi waxayse ku kala soocan yihiin musaabaqada oo safka hore waa loo kala horaynayaa jamaacada waa loo kala dadaalayaa jumcada waa loo soo kala horaynayaa khayraadka noocyadiisa kala duwan dadku waa ku kala horeeyaane kuma sinna wasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun waxa weeyaan kuwa maanta halkan ku dheereeya khayrkiiyo wanaagga unbaa aakhirana u dheeraynaya darajaadka jannooyinkee sare ee aan sokayn waxaa kaloo alla u yidhi subxaanah wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun ilaahay markuu soo tilmaamay jannooyinka iyo tilmaamahoodii ayaa waxau idhi jannooyinkaa la soo tilmaamay falyatanaafasi almutanaafisuun kuwa baratamayee tartamaya allaylehe jannooyinka ah ha u kala dheereeyaan nin iyo nasiibkii nin badiya iyo nin laga badiyeyba waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah ina haada lahuwa alfawzu alcadiim limithli haada falyacmal alcaamiluun allah waxa uu yidhi kaasi lasoo sheegay waa jannooyinka sifaadkooda lasoo tilmaamaye lahuwa alfawzu alcadiim allaylehe waa liibaan weyn oo maxay liibaan ku noqotay dee waa aldafaru bilmarguub waannajaatu min almarhuub waa wixii la raadinayo ee la rajaynayo oo la helay waa jannada eh wixii laga cabsanayo cadaabkaana in laga badbaaday waa guusha ugu sarraysa alla ilahay waa guushii weynayd markaasaa alla wuxuu ku khatimay isagoo addoommada ku boorinaya inay u baratamaan limithli haada falyacmal alcaamiluun haddaba liibaantaa lasoo sheegay oo kale waa jannada iyo khayraadka halkaa yaalle e alla ilahe kuwa camal falaya ha u camal falaan taasaa mudan in loo kala dheereeyo oo loo camal fale eh waxaa kaloo alla u yidhi subxaanah waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi alkhayraat wahum lahaa saabiquun allah waxau idhi subxaanah kuwa bixinaaya waxay bixinayaan kuwa camal falaya ee cibaadaysanaya wa quluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun iyadoo iyadoo qalbiyadoodu ay cabsanayaan oo ay ka baqanayaan ilaahay xaggiisa inay u noqonayaan oo noqodka iyo wuquufka ay alle is hortaagayaan iyo xisaabta ka dambaysa kuwa ka baqanaya wadnaha farta ku haya haddana camalka wanaagsan samaynaya weeyaan mu'miniintu ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun ilaahay waxa uu ku tilmaamay kuwaas kuwa bixinaya waxay bixinayaan iyagoo cabsoonaya kuwa sidaa yani caynkaa sifadaa ku sifaysan ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat kuwaasi khayraadka way u degdegayaan oo waa u dheeraynayaan wa hum lahaa saabiquun khayraadkaana way u horeynayaan oo cidi ugama horayso haadihi alaaya waxaa lagu sifeeyey muuminiinta dhabta ah ee fardowso dhaxlaya inay yihiin kuwa iyagoo camalka wanaagsan samaynaya haddana cabsanaya ee aan isdhiganaynen is-aaminayne cabsanaya muuminiintu waxa ay jamciyeen bayna alkhawf wa xusni alcamal cabsi iyo camal wanaag munaafiquna waxa uu jamciyey bayna alisaa'ah waalamn camal xumo iyo isdhigasho uu aamin ka noqday cadaabka rabbi marka muuminiintu iyagoo camal wanaagsan samaynaya ayaa haddana ay baqanayaan inaan laga aqbalin ay ka baqanayaan ilaahay waxa uu ku tilmaamay kuwa caynkaasihi waa kuwa khayraadka u degdegaya ugu horeeyeen cidi ugu horeyn alimaam ibnu maaja ibnu maaja waxa uu sunantiisa ku soo saaray xadiidka caaisha ay warinayso inay caaisha binta abi bakrin asidiiq rasuulka ay weydiisay sala allahu calayhi wasalam can qowlihi tacaala waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah waxay weydiisay caa'ishi qaalad caaisha ahum aladiina yashrabuuna alkhamra wayasriquun waxay tihi rasuulkii allow kuwan iyagoo camal falaya haddana baqanaya ma kuwa khamrada cabba ee waxada ee dembiyada waaweyn sameeya qaala laa yaa binta asidiiq nebigu waxau idhi maya ina sidiiqey ina abibakaray sidaa ma aha xaalku walaakinahum aladiina yasuumuuna wayusalluuna wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna anlaa yuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat waxa uu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam caynkaa arrinku maaha caashaay kuwani waxa weeyi waa kuwa soomaya ee salaadaya ee wax sadaqadaysanaya ee haddana ka baqanaya inaan laga aqbalin kuwaasi waa kuwa khayrka u degdega ee u tartamee u kala dheereeya waxaa aayaddaas iyo xadiidkaa fasireen macnihiisa macnaheeda faahfaahiye aynu ka qaadanaynaa dadka muuminiinta dhabta ah waa kuwa camal falaya ee cibaadada cumrigooda ku camiraya ee khayrka u dheeraynaya u degdegaya haddana aan isdhiganayn ee cabsanaya waayo innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay waxa uu wax ka aqbalaa un addoommadiisa kuwa ka cabsada kuwaas ayuu rabbi ka aqbalaa wax ruuxuna war uma hayo in laga aqbalay iyo in kale inuu muttaqiinta si dhaba uga mid yahay iyo in kale war uma hayo sidaa darteed ayaa salafka qaarkood waxay odhan jireen haddaan garanayo xasano keliyaoo layga aqbalay waaba nafisi lahaa laakiin war uma hayo hal xasanoon sameeye weligay in layga aqbalay marka cabsi ayaan ka qabaa cidhibtayda dambe ilaahay tabaaraka wa tacaala ree zakariya nebi zakariya ooridiisa isagoo ammaanaya alla waxa uu yidhi fii kitaabihi alkariim inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana ragaba warahaba wa kaanuu lana khaashiciin allah waxa uu yidhi zakariye ehelkiisu waxay ahaayeen kuwo khayraadka u degdeg oo u baratama waxaanay ahaayeen kuwo na baryo oo na caabuda iyagoo raxmaddayada rajaynaya cadaabkayagana ka cabsoonaya waa xaaladda mu'min walba ilaahay uu ku caabudo bayna alkhawfi waalrajaa isagoo dhinacna raxmadda rabbi ka rajaynaya oon ka quusanayn dhinacna cadaabka alle ka cabsoonaya oon isdhiganayn wa kaanuu lanaa khaashiciin waxay ahaayeen kuwa noo khushuucsan oo isku kaayo dulleeya oo isku kaayo dhuldhiga ayay ahaayeen ree zakariya walaalayaal min anwaaci alfiraari ila allah cararka ilaahay xaggiisa loo cararo noocyadiisa ugu mudan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah altawbatu nasuuxu min jamiici adunuubi waalmacaasi towbad saafi oo badhax tiran oo run ah in laga toobad keeno dunuubta iyo macaasida dhammaantood maa nazla balaaun ila bidanbin wamaa rufica ila bitawba cali bn abi aalib iyo alcabaas ibnu cabdilmualib iyo kayrkoodba waxay yidhaahdeen balaayo kuma soo degta dembi la galabsaday mooye wax kale lagumana kor yeelo towbad mooye wax kale allah waxau ihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbata nasuuxa casaa rabukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaati tajri min taxtiha alanhaar allah waxau ihi muuminiintiiyey ilaahay xaggiisa u noqda towbad saafi oo badhax tiran u noqda alle waxa alle uu xaqiiqo ku yahay haddaad sidaa samaysaan inuu dembiyadiinna idinka tirtiro idinka dhaafo jannooyinna idin geliyo hoostooda ay webiyaal qulqulayaan waxaa kaloo alla u ihi subxaanah wa tuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ilaahay xaggiisa u noqdo u toobadkeena dhammaantiin mu'miniintiiyey si aa u liibaantaan oo guusha iyo gargaarka u gaadhaan labadan aayadood way isfasirayaan macno keliyaanay wada tilmaamayaan oo way iscaddaynayaan oo aayadda hore suuratu nuur ee allahu ku yidhi wa tuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun mu'miniintiiyey dhammaantiin ilaahay u noqda si aad u guulaysataan waa amrun min allahi jala jalaaluh waa amar ilaahay xaggiisa ka yimid oo ilaahay addoommadiisa uu siinayo dhammaantood iyagoon u kala dhinayn oon u kala hadhin waxaa si gaara loogu soo halqabsaday makhluuqaadka kuwii ugu mudnaa oo mu'miniinta ah waxaa rabbi uu tilmaamay haddii towbadaa ay ku toosnaadaan inay guusha gaadhayaan if iyo aakhiraba lacalakum tuflixuun aayadda suuratu taxriimna ilaahay waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiiyay oo halka suuratu nuur laga yidhi ayuha almu'minuun halkana yaa ayuha aladiina aamanuu labada qoloba iimaanka ayaa loogu yeedhay si loo dareensiiyo inuu iimaanku yahay ka ku xambaaraya inay towbada ku toosnaadaan dabeed alla waxau ihi tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa towbad dhaboo saafi oo run ah allahu toobadkeena u noqda oo dunuub oo dhan ka toobadkeena dabeed rabbi waxa uu tilmaamay towbada waxa ka dhalanaya iyo midhaha ay ka goosanayaan oo alla waxau ihi casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar marka lacalakum tuflixuun falaaxii iyo guushii si guud loogu tilmaamay aayaddii hore ayaa aayadda suuratu taxriim lagu faahfaahiyey oo guusha halkaa lagu sheegay waxa weeyi waa dembi dhaafka iyo jannooyinka aayaddan lagu tilmaamay waxaa dembi dhaafkana loogu horraysiyaa jannada had iyo jeer weelka ilaa la xaloo la sifeeyo wax wanaagsan laguma shubo qofkana ilaa laga maydho macaasida oo dunuubta laga daahiriyo jannada daahirka ee dayibka ah lama geliyo ilaa lasoo maydho markaa marka hore dembigaa laga maydhayaa isagoo maydhan oo saafi oo daahira oon wax dembi saarayn ayaa markaa jannada lagu karaamaynaya imaamu muslimna saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiiثu اlakar ibnu yasaar almuzani xadiidka saxaabigaasi uu warinayo inuu rasuulku yidhi salى اllahu alayhi wasalam yaa ayuha الnaas tuubuu ilى اllahi wastakfiruuh fainii atuubu fi lyowmi ata mara waxa uu nabigu yihi calayhi afdal salaati wasalaam dadkiiow ilaahay u toobadkeena oo waxa weeyaan dembi dhaaf weydiista waayo anoo rasuulkii ilaahaya maalintii waxaan toobad keenaa oo ilaahay xaggiisa u noqdaa boqol jeer waa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam waqad gafara allahu lahu maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahar kii dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay ayaa haddana maalintii boqol jeer toobad keena innaka xaalkeennu waa sidee iyada oo waxa weeyaan hadh iyo habeenba aynu dembi kuwaa beriisanayno oo ku gabaldhacsanayno haddana xaalkeennu siduu yahay walaalayaal waxaan filayaa wakhtigu inuu inala dheeraaday anigoon weli faqaraadkii aan ugu talagalay aan dhammayn oo aan filaya inaynu saacad iyo badh marayno marka waynu iska soo koobaynaa kolley faqaraadka kale intaasaynu ku gaabsanaynaa marka waxaan ku soo ururinayaa towbadaas towbadu markaa waxa weeye si ay towba nasuuxa u noqoto waa in laga helo lix shardi lix shardi waa in laga helo shardiga koowaad waa aliqlaacu can idemb dembiga in faraha lagala baxo oo dembiga adoo walaaqanaya dee waan toobad keenay laga aqbali maayo walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun muuminiinta dhabtee toobadkeena waxa weeyi waa kuwa aan dembiga ay sameeyeen daa'iminaan ku madax adkaan iyagoo og waa kuwa markaaba dib uga soo noqda marka waa inaad dembigii faraha kala baxdo shardiga labaad waa annadamu calaa ficli almacsiya in laga qoomamoodo laga murugoodo macsiyada kaa dhacday inay ku damaqdo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi annadamu tawba murugada iyo qoomamada iyadaaba tawba ah oo ruuxa iimaankiisa iyo diintiisaa damqaya oo waa ka murugoonaya marka uu dembaabo daliil bay u tahay diintiisa iyo iimaankiisa sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man sarathu xasanathu wa saa'athu sayi'athu fa huwa mu'min ruuxa wanaaggiisu uu ka farxiyo xumaantiisuna ay ka murugayso ay yacni ka nixiso waa mu'min marka waa inuu ka qoomoodo qofkuu dembiga ka dhacay oo uu ka damqado shardiga saddexaad waa alcasmu calaa cadami alcawdati ila ademb waa inuu go-aan ku gaadho inaanu dembiga dib ugu laaban waa inuu taa niyeeyo niyo run ah waayo ruux walba wuxuu niyoodu leeyahy likulli imri'in maa nawa inama alacmaalu binniyaat marka waa inuu go-aan adag ku gaadho dib inaanu ugu noqon ilaahay naxariistiisa ballaadhan baanay ka mid tahay inaan shuruudda towbada aanay ka mid ahayn inaanu dembigaba dib ugu noqon waayo way dhici kartaa qofkii mar iyo labiyo saddex iyo inka badanba inuu dib ugu laabto dee nafya shaydaan ay ka xoog roonaadaan laakiin waxaa shardi ah maaha cadamu alcawde waa alcasmu calaa cadami alcawda waa inuu goosto inaanu dib ugu noqon oo niyadiisa ilaahay baa daalacanaya ee markuu toobad keenayo waa inaanu toobad keenin isagoo le berriba dib baan ugu noqon taasi towbad ma aha waa inuu si run ah u go-aansado inaanu dib ugu noqon haddii ay markaa dhacdo in mar kale ay naftu ka xoog roonaato haddana waxa waajibku uun shuruud yani towbo shuruuddeedii dhammaystiratoo cusub inuu la yimaado tii horena waxba yeeli mayso waa ansax shardiga afraad waa alikhlaas ilaahay dartii inuu toobad keeno cid kale aanu waxba kaga doona amaanu kaga cabsanayn shardiga shanaad waa an takuuna fii waqtiha in towbada xilliga uu toobad keenayaa wakhtigii towbada la aqbalayay ay tahay oo naftuna aanay kalxamaha isugu iman cadeeduna aanay ka soo bixin halkii ay ka dhacaysay waayo labadaa jeer towbo lama aqbalo oo nebigu waxau ihi sala allahu alayhi wasalam kamaa fii muslim min xadiidi abi muusa alashcari ina allaha yabsutu yadahu bileyli liyatuuba musii'u nahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyl maa lam tatluc ishamsu min maqribiha nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay gacantiisa ayuu habeenkii soo fidiyaa si maalintii kii dembaabay u toobad keeno maalintiina ilaahay gacantiisa waa soo fidiyaa si uu u toobad keeno kii habeenkii dembaabay ilaa inta ay cadeedu ka soo baxayso halka ay ka dhacdo maalintii halkaa ka soo baxdo cadeedu albaabkii toobada waa la banadaya oo la xidhaya waxaa kaloo saxiixuljaamica ku sugan xadiidu bnu cumar inuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yugargir ilaahay addoonka towbadiisa waa aqbalayaa inta aanay naftu halkaa kalxamaaye un guriga aanay isugu iman walaalayaal shardiga lixaad ee u dambeeya waa alistixlaal ruuxu haddii dembiga uu ama gefka ka galay bani aadam addoommada wixii uu ka galay ama inuu u celiyo ama uu ka xalaashado marka lixdaa shardi waa inaad la timaadaa haddaad doonayso towbadaadu inay noqoto towbatan nasuuxa dembiga faraha kala bax ka murugo oo ka qoomamo dembiga kaa dhacay go-aan kama dambaysa ku gaadh dib inaanad ugu laaban ilaahay dartii u toobadkeen alaa lilaahi diinu alkhaalis xilliga aad toobad keenaysaa wakhtigay towbadu furan tahay ha noqoto ooyay noqonin xilliga ay naftu halkan guriga isugu timaado ama cadeedu ay galbeed ka soo baxdo xaq bani aadam haddaad xambaarsanaydna iska celi ama ka xalaasho waxaan ku soo gebagabaynayaa laba qodob oon dushuun ka tilmaamayo oo aanan sharxayn maadaama wakhtigu u dhammaaday qodobka hore waa atawakulu cala allah iyadoo asbaabta lala imanayo oo talooyinka dhakhtarada iyo bahda caafimaadku ay na siiyaan la qaadanayo wixii aan diinta ka hor imanayn haddana ilaahay in la tala saarto arrinka loo dhiibto waayo waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuh ruuxa alla tala saarta ee arrinkiisa u dhiibta ilaahay waa ku filan yahay asbaabta mubaax ee bannaan in lala yimaado iyadoo ilaahay la tala saaranayana isma diidayaan sababta iyo tawakulku ducadana waa in la farabadiyo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay laa yaruddu alqada'a ila adducaa qadaha iyo rabbi wuxuu qadaray ma celiyo duco mooye wax kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay addoonku marka uu ku ducaysto duco aan dembi iyo qaraabogoyn iyo xumaan midna aan lahayn oo waxa weeyaan duco shuruuddeedii oofsatay ah marka uu addoonku ku ducaysto saddex midkoodun bay noqotaa baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam in adduunyada loogu soo dedejiyo u arko in balaayo ku soo socotay lagaga celiyo lagaga xijaabo iyo in aakhiro loogu kaydiyo marka ducadu qiimo badan iyo derajo sare ayay leedahay ilaahay aynu tala saaranno ducadana aynu farabadinno cumrigeenna iyo wakhtiga adagee maanta aynu ku jirana cibaado iyo cabsi ilaahay aynu ku camiro ilahay waxaan ku weydiisanayaa biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa kuwa waxa weeyaan majliska aynu fadhiisannay iyo inta dhegaysatayba kuwa majliska loogu dembi dhaafay ee derajadooda kor loogu qaaday ee sayi-aadka lagaga dhaafay ee la yidhi quumuu makfuuriina lakum qad budilat sayi'aatukum xasanaat ka kaca halkaa fadhiisateen waa laydin dembi dhaafay dembigiinniina wanaag baa laydinku bedelay kuwa lagu yidhaahda allah inaga yeelo cudurrada iyo aafaadada wareegayana allah inaga salaamad yeelo inta ku dhimatay cudurrada allah ugu naxariisto inta u bugta allaha ka bogsiiyo inta aanu ku dhicinna allaha ka badbaadiyo ummadda islaamkana kurbada iyo dhibkaa haysta allaha ka dulqaado bisha ramadaanna caafimaad qab iyo nabadgelye allah inagu gaadhsiiyo kuwa cibaado iyo camal saalixa ku camirana allah inaga yeelo cumrada iyo cibaadaadka iyo xajka kuwii guta allah inaga yeelo maka iyo madiine iyo xarameynkana ilaahay tabaaraka wa tacaala allah inoo furo oo nabadgelyo kuwii ku cumraystee ku xaja allah inaga yeelo rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilahi awala waakhira أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته